بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واردرسيني شن iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina wuxuu daba socdaa kuwii ka horreeyey oo aan kaga hadlaynay quraysh markii ay dhageysatay dhawaaqii weynaa ee rasuulku sala allahu calayhi wasalama buurta safo korkeeda uu uga qayliyey oo uu ku dul aqriyey nuxurka risaalada allah subxaanahu wa tacaala uu ugu soo dhiibay iyaga iyo dadkoo idil arrintaasna ay ku noqotay arrin shoog ay ku noqotay muddo kadibna waqtigii xajka la soo gaadhay shirna ay qabsadeen ee yidhaahdeen war carabi waa inoo imanaysaa ee hal hal eray ama hal hadal oon isku ogaano oon carabta u sheegna aan ku heshiino lagu shiray guriga waliid ibnu muqiira markii dambena lagu heshiiyey in la yidhaahdo ninka maxameda waa nin waalan dadka carabtaa marka intaa la noqdeen ee wufuuddii carabta haddana waxay bilaabeen qaabab kala duwan oo dacwad ay uga hortagaan qaababka marka waxaa ka mid ahayd waxyaabo shubahaad ah in la kiciyo dacaayad beenana laga faafiyo nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabihii ay dacaayadda ka fidin ka fidinayeenna waxaa ka mid a qiyaamada iyo bacdiga dadkii dhintay in lasoo nooleynayo wa ama alistibcaadu ee fogeynta la fogeynayo ama dhihitaanka la leeyahay waa arrin aan suurtagal ahayn oo aada u fog oo mustabcad ah oo aan dhici karin xagga caqliga haddii laga fiiriyo in lasoo nooleeyo dadkii dhintay alla wuxuu ugu jawaabay fa qaala tacaala wuxuu yidhi raddan calayhim isagoo u jawaabaya a antum idinka miyaa ashaddu ku dhib badan khalqan xagga abuurka ama isamaa mise cirka suuratu naasicaat wa qaala tacaala wuxuu yidhi awalam yarow war miyaynan ogeyn anna allaha in alleh khalaqa asamaawaati cirarka uu uumay wal arda dhulalkana uu uumay oo walam yacya uusan ku daalin kuna noogin bikhalqihinna mise waxaa tidhaha awalam yarow miyaysan ogeyn ana allaaha allihii alladii allihii khalaqa uumay assamaawaati cirarka uumay wal arda dhulkana uumay oo walam yacya aan ku daalin kuna noogin bikhalqihinna abuuritaankooda biqaadirin mid awooda inuu yahay miyaysan ogeyn mid awooda calaa an yuxya almowta dadkii soo dadkii dhintay inuu soo nooleeyo balaa inuusan awoodin iska daaye innahu alleh calaa kulli shay-in wax kastaba qadiirun kii aad iyo aad iyo aada u awoodo wey suurat laxqaaf wa qaala tacaala wuxuu yidhi isaga oo arrimahaas ka jawaabaya walaqad dhab ahaantii calimtum waxaad og tihiin ood ogaateen an nash-ata abuuriddii ama bilowgii al-uulaa ee horreysay yacnii idinka abuurkiinu siduu ku horreeyey ma siduu ku bilowday waad og tihiin oo arrin aad ka warqabtaan weeye waxayna ka bilaabataa biyo haddii ay marada kaa gaadhaan aad ka yaqiiqsanayso ood iska maydhayso biyahaas ee oo xaaskaaga markaaad u tagto ku daadanaya aada ku shubayso farjigeeda meeshaasaad ka abuuranteen maxaad ka warqabtaan inta isbeddel dhacday ilaa aad ka noqotaan qof bani aadama qudrada ilaahay ee biyahaas aad ka yaqiiqsanaysaan qof dhan ka abuuray miyadaan xusuusanin ma allahasay dhibi in qof dhintay uu soo nooleeyo afalaa tadakaruuna miyaydaan ahayn kuwa fikirayaba oo waana qaadanaya wa bayna maa waxaa ka mida wa bayna waxaa ka mida maa wixii huwa isaguba macruufun la yaqaano caqlan xagga caqliga iyo wa curfan xagga curfiga caqli garanay curfina waa dhaqanka waxay dadku ku dhaqmaan ay wada og yihiin oo ruux walba uu ogyahay wey waxay tahay taasi huwa isaguba ana alicaadata shay hadda ka hor la sameeyey oo dib loo soo celiyo ahwanu inay ka fududdahay min albidaayati oo min alibtidaa'i bilowga shay aan hadda ka hore la samayn oo la sameeyo iyo shay horu jiri jiray oo la soo celiyo shayga la soo celiyo inay ka dhib yar tahay caqliga ayuu ruux walba ku garanayaa waana wax caadahoo curfi oo dadka dhan ay wada ogyihiin ay ka wada warqabaan alla wuxuu yidhi wa huwa ahwanu calayh soo celinta ayaa ka fudud wa qaala tacaala wuxuu yidhi kamaa sidii bada'naa aanu u bilownay awala khalqin uunkii koobaad saanu u bilownay yaa nuciidu haddana u soo celinaynaa afacayinaa bilkhalqi alawal abuuristii hore ama uunkii hore miyaana dhibay uumistii hore miyaana dhibtay may oona daalisay oon samayn kari weynay oon ka cajisnay may wahaakadaa sidaas yaa radda alla wuxuu radiyey uu ka jawaabay calaa kulli maa athaaruu wax allaala wixii ay kiciyeen oo min ashubahaati shubahaad ah waxyaabihii boodhkii ay ku kiciyeen dacwada si aan dacwadii iyada oo saafi ah oo badhaxla aan loo arkin si xaqi iyo baadilka ay isugu darmadaan iltibaas baa la yidhaah arrimahaas wuu alla ka jawaabay raddan jawaabid mufximan oo aamusiisa oo wax ay ku hadlaan ay garan waayeen mufximka waxaa la yidhaah qofka markii lagu aamusiiyo oo wax alla wuxuu ku hadlo uu garan waayo mufximan oo lagu aamusiiyey kaasoo yuqnicu haddana qancinaya kulla dii caqlin qof kasta oo caqli leh qancinaya wa lubbin maan iyo maskax leh walaakinahum hase atee nimanka mushrikiintii maka kaanuu waxay ahaayeen mushaaqibiina kuwo iska buuqa unbay ahaan buuq buuq unbay ula jeedeen iyo qaylo maahane niman hadda si saxa u fikiraya ama xaq aad gaadheen leh ama inay qancaan rabaan ma aha maysan ahayn waxay ahaayeen niman mushaaqibiina buuq iyo qaylo uun raba inay sameeyaan mushaaqibka waxaa la yidhaah dadka dadka ku qayliya markii oo hadal baas yaa socda hadalkaas sidaan loo maqlin kuwii buuq sameeya buuq niman buuqa ayay ahaayeenoo mustakbiriina haddana isweyneynaya oo iskibrinaya oo santaagaya oo isqudhmuuneynaya oo yuriiduuna doonaya culuwan kibir iyo isqudhmuuneyn iyo isweyneyn doonaya fil ardi dhulka dhexdiisa ay isku kibriyaan iyo wa fardi ra'yihim aragtidooda inay dadka ku qasbaan cala alkhalqi dadka makhluuqaadka ilaahay ee kale inay iyaga aragtidooda ku qasbaan ayay rabeen marka fa baqow waxay ku hadheen oy baaqi ku noqdeen fii tuqyaanihim gardaradooda iyo xadgudubkooda duqyaanka waxaa la yidhaahdaa waa xadgudubka marka xadka laga baxo kibirka iyo doqonnimada ay ku xadgudbeen iyo yacmahuuna kuwo wareersan oo indhala ayay ahaayeen meesha ayay ku hadheen qodobka saddexaad ee ay dacwada kaga hortageen asaaliibtii iyo qaababkii ayaan ka hadlaynay ay dacwada kaga hortageen qaababkaasoo ahaa kulligood dacaayad oo af ahaa intaynan adin qaadin wuxuu ahaa al xayluulatu in la kala dhex galo bayna annaasi dadka iyo wa bayna samaacihim alqur'aana dadku inay maqlaan uu dhegtooda ku dhaco qur-aanku ayay kala dhexgeli jireen buuq bay sameynayeen nabigoo ama tukanaya ama saxaabi tukanaya nabigo qur-aan aqrinaya saxaabi qur-aan aqrinaya waxay rabeen dadku inaynan maqlin dadku way jeclaayeen qur-aanka dhagaysigiisa way kusoo xoomi jireen markaasay dadka kala caydhin jireen oo war ka kala taga iyo meesha dhihi jireen al xayluulatu kala dhexgelid bayna annaasi dadka iyo wa bayna samaacihim dadka maqalkooda ay maqlaan al qur-aana qur-aanka ay maqlaan bay kala dhexgeli jireen midda kale iyo wa mucaaradatihi qur-aanka in laga horgeeyo biasaatiiri alawaliina ummadihii hore ee tegay sheekooyinkooda ama sheekabaralo sheekabaralaydooda in laga horgeeyo iyadana way samayn jireen kaana waxay ahaayeen almushrikuuna nimanka mushrikiintiihi bijanbi ithaarati haadihi shubuhaati waxyaabahaas shakiga abuura ee boodh la kicin boodhkaa la kicinayo si aan dacwadii iyo rasuulku wuxuu sheegayay iyo qur-aankii ayna dadku u arkin dacwadii aysan u arkin ama aynan u dhagaysanin ama aynan ee u dhuuxin waa yagii ku kicinayay waxyaabaha shakiga abuuraya taas dhinaceeda waxay ku dhinac wadeen yaxuuluuna waxay ahaayeen kuwo kala dhex galaba si ficli ah oo camali ah bayna annaasi dadka iyo wa bayna samaacihim dadku inay maqlaan alqur'aana qur-aanka wa dacwati lislaami islaamka dacwadiisa ay maqlaan bikulli ariiqin waddo kasta iyo qaab kasta iyo si kasta ayay ku horjoogsan jireen oy dadka uga celin jireen ay u kala dhexgeli jireen dadka iyo qur-aanka dadku dadku inay qur-aanka maqlaan waddadaasoo yumkinu suurtagal ay tahay fa kaanuu waxay ahaayeen yatruduuna kuwa kala caydhiya oo eriya annaasa dadka wa yuhiiruuna kiciya ashaqaba buuq wal dawdaa'a iyo hugun iyo qaylo oo wayataqanawna heesa hees ayay ku bedeli jireen wayalcabuuna iyo ciyaar inay tuntaan or ay tuntaan idaa markii ra-w ay arkaan ana annabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalama yatahaya-u uu isu diyaarinayo lidacwati inuu dadka diinta ugu yeedho ow amase idaa markii ra-awhu ay arkaan nabiga sala allahu calayhi wasalama oo yusallii tukanaya wayatlu lqur'aana qur-aankana meerinaya oo aqrinaya qaala tacaala alla wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaya wa qaala waxay yidhaheen alladiina kuwii kafaruu xaqa diiday wixii xaqa diiday ama ardaashii xaqa diiday waxay yidhaahdeen laa tasmacuu ha maqlina bal inaad dhegaysataan oo dhuuxdaan iska daaya xataa dhegtiinna yuusan ku dhicin maxaa jiro hadduu dhegtiinna ku dhaco wuu idin sixrayaa waad raacaysaan laa tasmacuu ha maqlinaba lihaada alqur'aani qur-aankan isaga ah ha maqlina walqow ku buuqa fiihi qur-aanka meesha lagu aqrinayo ku buuqa lacallakum taqlibuuna si aada uga adkaataan oo uusan isagu idiin qaadanin suuratu fusilat xataa intii ayay ku qaylin jireen ina annabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama lam yatamakan aysan u suurtogelin min tinaawati alqur'aani qur-aanka inuu ku aqriyo calayhim dadka inuu ku aqriyo fii majaamicihim meelaha isugu yimaadiin ay ay dadku isugu yimaadiin wa nawaadiihim iyo meelaha ay fadhiistaan oo bandaradooda ama jaljiisyadooda ah ilaa fii awaakhiri sanati alkhaamisa sanadkii af shanaad ilaa fii awaakhiri sanati alkhaamisa sanadkii shanaad aakhirkiisa maahane oo min annubuwati nabinimada markaasoo ay rag xoog lihi intay soo islaameen sida sida cumar oo kale iyo ay ku qasbeen in la maqlo qur-aanka wadaalika sida haddana uu rasuulku eh, ku gaadhsiin jiray qur-aanka dhagahooda waxay ahayd can ariiqi lmufaaja'ati si kada ah si lama filaana yaa iyagoo fadhiya duuna an yashcuruu iyagoo oon dareemin biqasdihi ujeedadiisa qabla bidaayati tilaawati qur-aanka aqrintiisa intuusan bilaabin yuu si lama filaan ah ayuunbuu intuu ugu soo galo ama ugu yimaado ama isu kortaago yuu qur-aanka u maqashiin jiray taasna waxay ahayd qaabab kale oo rasuulku adeegsan jiray si qur-aanka uu u maqashiiyo uu dhagahooda ugu dhaco wa kaana wuxuu ahaa annadar nin la dhihi jiray magacaas annadar ibnu alxaarith wuxuu ahaa axada shayaatiini quraysh quraysh shaydaamadeeda mid ka mid a ayuu ahaa ninkaasi qad qadima wuxuu aaday oo uu waxbarasho u doontay alxiira geyga xiiro la yidhaahdo ee ciraaq ee ciraaq ahee deris la ahaa dowladdii furus wa tacallama wuxuu soo bartay bihaa xiiro wuxuu ka soo bartay axaadiida muluuki lfurus dowladdii weyneed ee reer furus boqoradooda boqoradaas sheekooyin ay lahaan jireen ayuu soo bartay wa axaadiida rustum nin hogaamiye ahaa ama genaraal oo rustum la dhihi jiray sheekooyin ku saabsanaa ayuu soo bartay wa isfandiyaar nin kaloo isfandiyaar la dhihi jiray waxaasuu soo bartay fa kaana wuxuu ahaa ninka annadar ibnu xaaris la yidhaah idaa markii jalasa uu fadhiisto rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama majlisan meel majlisahoo la fadhiisto markuu rasuulku fadhiisto litadkiiri billaahi si dadka alle uu ugu wa- ugu waaniyo uguna wacdiyo wataxdiiri si uu dadka uga digo min niqmatihi alle cadhadiisa khalafahu waxaa meeshii u bedeli jiray oo haddana meeshii fadhiisan jiray annadar ibnu xaaris ayaa fadhiisan jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray "Wa- ana anigaa wallaahi baan ku dhaartee yaa macshara qurayshin reer qurayshow axsanu ka qurux badan ama ka wanaag badan xadiidan xagga sheekada minhu muxamed uma markaa kadib yuxadiduhum wuxuu uga sheekayn jiray can muluuki faris boqortooyadii weyneed ee reer faris boqoradoodii boqoradaas sheekooyinkoodii buu uga sheekayn jiray wa rustum wa isfandiyaar uma yaquulu markaa kadib wuxuu dhihi jiray bimaadaa muxuu muxamedun muxamed axsanu uu igaga wanaagsanayay xadiidan xagga sheekada minii aniga wuu iska shekeeyey markii horena wuxuu intuu dhaarto yidhi anaa ka sheeko fiican laakiin markuu sheekada dhammeeyaba wuxuu arkay show dadkii aan ku qanacsanayn markaasuu wuxuu yidhi "Oo muxuu igaga sheeko fiican yahay wa fii riwaayatin sheeko kale oo soo aroortay ama riwaayad kale waxay leedahay oo can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabbaas laga wariyey ana nadar ninka nadar ibni xaaris la yidhaah kaana wuxuu ahaa qad ishtaraa mid soo iibsaday qiinatan gabadh addoonahoo heesaa ah ayuu soo iibsaday dadkuna heesaha inay dhegaystaan way jecel yihiin fa kaana wuxuu ahaa nadar laa yasmacu kii aan maqlin biaxadin qof oo yuriidu lislaama islaamka ma doonaya hadduu maqlo ruux in- rabo inuu islaamo ama dhagaysanaya qur-aanka uu nabigu aqrinayo ama asxaabta aqrinayaan ilaa haddii uu maqlo intalaqa bihi ninkaas ama qofkaas ayuu aadi jiray intilaaq weliba wuxuu sheegayaa si deg deg oo dhaqso oo orad ah inuu ku aadi jiray intalaqa bihi wuxuu ninkii ula aadi jiray ilaa qiinatihi addoontiisii heesaysay ayuu u geyn jiray fa yaquulu wuxuu dhihi jiray intuu iyada u diro iyaduu u diray hebel u tag acimiihi cunto ka dhergi intuu cunto iyo lacag u dhiibo wasqiihi waraabi oo khamro sii waqaniihi una hees marka nin loo heesay oo khamro laga dhergiyey miyaa xaq qaadanaya markaasu wuxuu dhihi jiray haadaa kaasaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaagsan mimaa yadcuuka wuxuu kuugu yeedhayo ilayhi shaygaas muxamedun muxamed wuxuu kuugu yeedhayo kan ayaa ka khayr badan wa fiihi isaga nasala waxaa ku soo degay qowluhu tacaalaa wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man ruux baa ka mid a ama qof baa ka mid a kaasoo yashtarii soo iibsanaya lahwal xadiidi sheekada dadku ay ku maararoobaan xadiidka ama sheekada dadka lahawga ahee ciyaarta ahee dadka maaragtay waxa wanaagsan ka jeediya liyudilla si uu uga baad ugu baad uga baadeeyo dadka can sabiilillaahi jidka ilaahay marka taasina waxay ahayd qaababka kale ee weli afka ah intayna weli adin qaadin qaabab kale ee afka ah ee quraysh adeegsatay si dacwada islaamka ay uga hortagto waxay isku mid yihiin waan isku baraarujinay marar badane waqtigan xaadirka aan joogno wax uu adeegsado waxa iclaamka loo yaqaano ama telefishinada ama raadiyaasha ama ama jaraa-idka ama internetyada iyo waxaas waxay adeegsadaan oo ciddii markaa la rabo in laga hor yimaado in dacaayad lagu furo oo maanta oo dhan dadweynaha si aynan dadkaa u maqlin ama loogu diro ay col ula noqdaan maanta oo dhan sheekooyin been ah oo iyaga la sameeyey oo la sameeyey lagu celcelinayo xataa mararka qaarkood sow kani hadda nadar ibnu xaaris sow ma samayn jirin heeso kuwana heeso ayay samayn jireen heeso ayay samayn jiraan yay sameeyaan iyo riwaayado iyo waxaasoo dhan bay sameeyeen intaasi markii ay waxba tari weyday waxay u gudbeen adin bay u gudbeen gacan inay qaadaan intii hore af bay ahayd gacan may qaadi jirin kadib waxay u gudbeen marxaladii taa ku xigtay oo inay gacan qaadaan al iddihaadaatu caburintii caburintii xoogga xoogga wax lagu caburinayay idihaadka waxaa la yidhaha baan nidhi isaga oo dadka xoog loo adeegsado dil iyo xabsi iyo garaac iyo gaajayn waxaasoo idil iyo asaaliib kale oo dee foolxun loo adeegsado si uu uga laabto diintiisa iyo wixii uu rumaysan yahay wuxuu uu rumaysan yahay kaas waxaa yaa la yidhaahdaa iddihaad baa la yidhahda acmala waxay howlgeliyeen ama ay ku shaqaysteen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa al asaaliiba qaababkii allatii qaababkaasoo dakarnaaha aan soo sheegnay shay-an fa shay-an shay-an fa shay-an si tartiib tartiib ah oo ay yacni soo korayso lasoo badinayo marba marka dambaysa ay kasii lasii xoojinayo ay sii xoogaysanayso weeye shay-an fa shay-antu waxayna sidaa u yeeleen liixbaadi dacwati dacwada islaamka oo dadka in diinta la gaadhsiiye ah in dhulka la dhigo oo afka dhulka loo geliyo ixbaadka waxaa la idhaha iyo xubuudka iyo wax soo hoobtay oo dhulka la geliyey liixbaadi dacwati dacwada in afka dhulka loo geliyo oo la dhiciseeyo oo aysan hana qaadin bacda duhuuriha markay soo soo ifbaxday kadib fii bidaayati sanati araabica sanadka afraad bilowgiisi min anubuwati xagga nubanimada laga soo tiriyo wamadad waxaa gudubtay calaa daalika arrintaa iyada ah yacni qaababkaas ee afka un la isticmaalayeen adin la isticmaalaynin asaabiicu toddobaadyo wa shuhuurun bilo wahum iyaga oo mushrikiintii maka muqtasiruuna ku gaabsanaya keliyeeta calaa haadihi al asaaliibi qaababkan iyaga ah aan soo sheegnay oo laa yatajaawasuunaha aan u gudbaynin aan u gudbaynin ilaa dariiqi liddihaadi xagga waddada gacanqaadka iyo caburinta iyo xoog in dadkii loo adeegsado xoog la isticmaalo iyo watacdiibi iyo dadka in la cadaabo tacdiibka wuxuu u qaybsamaa laba ayuu u qaybsamaa tacdiib nafsi iyo tacdiib jasadi torture baa la yidhaahdaa tacdiib jasadi waxaa ka mid a in qofka la garaaco in la xidho xorriyadda laga qaado ee in la gaajaysiiyo oo gaajo loo dilo in dhaxan lagu furo oo biyo iyo lagu furo in hurdada loo diido in iftiin xoogla lagu qabto in kulayl lagu qabto waxaasoo idil iyo waxyaabo kale waa tacdiib jasadi oo jidhkiisa ah waxyaalaha tacdiibka nafsiga ee dadka lagu sameeyo waxaa ka mid a oo ay sameeyaan inta lasoo qaado dadkaagii xaaskaagii oo kale ayay horta hortaada ku fuulayaan ilmahaagii ayay hortaada ku garaacayaan marka kaasna waa tacdiib oo maaragtay nafsi ah nafsi ah marka idihaadku kaa weeye iyo tacdiibkii walaakinahum hase ahaatee nimankii mushrikiinta carbeed ama makaad lamaa markii ra-ow ay arkeen anna haadihi al asaaliiba in qaababkan kuwanihi lam tujdi aysan u dhiiqin nafcan wax dheef ah aysan u dhiiqin waxba ayna u tarin oo dacwadii ay sii fidayso uun lam tujdi aysan u tarin ama aysan u dhiiqin nafcan wax faa-iide ah ama nafci ah fii ixbaadi dacwati dacwada in afka dhulka loo geliyo dhulka ixbaad waa waa xubuud xubuud iyo ixbaad waa wax soo daatay geed caleentiisa ay soo daadatay oo dhulka oy dib dambe u kicin yacnii afka in dhulka loo geliyo weeye fii ixbaadi dacwati alislaamiyati dacwada islaamka ee dadka loogu yeedhayo in afka dhulka loo geliyo oo la wiiqo markay taas waxba ka tari weyday istashaaruu way tashadeen fii maa beynahum dhexdooda ayay haddana tashadeen oo arrintii tale ayaa lagu celiyey fa qararuu waxay go-aamiyeen alqiyaama in la isu taago bitacdiibi almuslimiina muslimiinta in la cadaabo marka oo gacan iyo xoog la adeegsto waa caycay dhaaftee geeska qabo marka xoog baa la adeegsanayaa bitacdiibi almuslimiina muslimiinta in la cadaabo oo tacdiibka jasadiga ah la sameeyo sidii aan sheegaynay iyo wa fitnatihim in dadka lagu dilo oo laga fidneeyo can diinihim diintooda fitnada iyo idihaadku waa isku micno fitnada qur-aanka kusoo aroortay badankeeda waxaa waxay tahay micnaheedu ruux dhibaato loo geysanayo ee tacdiib jasadigiis uu ka mid yahay si uu diintiisa uga laabto oo diintaadii yaa lagaa fidnaynaya waa lagaa celinaya diintaadii ka bax baa lagu leeyahay diintaada ayaa lagugu dili fitnadu taa weeye bitacdiibi almuslimiina muslimiinta in la cadaabo oo la ciqaabo iyo wa fitnatihim in laga fitneeyo oo laga bixiyo oo laga saaro can diinihim diintoodii laga celiyo si loo cadaabayo fa akhada wuxuu bilaabay kullu ra-iisin mid kasta oo madaxihi oo quraysh iyo kufaaru maka ka midihi wuxuu bilaabay ama uu gudagalay yucadibu inuu cadaabo uu maaragtay ciqaab iyo cadaab iyo dhibaato iyo tacdiib jasadigii aan sheegaynay weeye waxay iyagu yiqiineen waan arki doonaaye in dadka la xidho way yaqaanoo xadhka lagu xidhxidho in la garaaco oo si fiican loo garaaco in la gubaba oo dab lagu qabto waxaasoo dhan ayay yiqiineen fa akhada wuxuu bilaabay kullu ra-iisin mid kasta oo madax ah yucadibu inuu cadaabo uu tacdiib jasadigii ula yimaado iyo in la gaajaysiiyo sidaa isticmaashay muscib ibnu cumayr hooyadii guriga unbay ka eriday markaas gaajo iyo arad iyo silic ayuu u dhintay ma dhimanina yani silic meel xun buu gaadhay baa laga wadaa inuu cadaabo man qofkii daana u hoggaansama oo min qabiilatihi qabiiladiisa ka mida bil islaami islaamka u hogaansama yacni diinta aada maqlaysa addiin waxay ka timid min daana waa hogaansan diinta waa ilaahay baad u hogaansamaysaa iyo awaamirtiisi yaad u hogaansamaysaa marka qofkii u hogaansadama islaamkaba in la ciqaabo oo qabiilkiisa ka mida saasaa lagu heshiiyey wanqada wuxuu gurada uga dhacay inqidaadka waxaa la yidhaha maaragtay shimbiraha waaweyn sida babowga iyo gorgorka iyo markay markay ugaadhanayaan intay cirka ka yimaadeen ay gurada uga dhacaan kaasaa inqidaad la yidhaah wanqada wuxuu gurada uga dhacay kullu sayidin mid kasta oo madaxihii calaa man qof calaa man kaasoo ikhtaara doortay dariiqa aliimaani waddada iimaanka doortay oo min cabiidihi addoommadiisii ka mid a mid addoonihii hadduu islaamo ninkii lahaa gurada unbuu uga dhici len wax ka celina meele isagaa iska leh wa kaana waxaa ahaa min aabiici sida la filayay abiici wax sida la filaya wey an yuharwila inay rucleeyaan ama ay gucleeyaan al adnaabu kuwa dabadhilifyada ih wal awbaashu iyo kuwa ciyaala suuqyada ih khalfa saadaatihim kuwa iyaga madaxda u ah inay daba ordaan wa kubaraa'ihim iyo odayaashooda oo wayataxaraku ay dhaqdhaqaaqaan xasba mardaatihim wixii kuwaasi raalli ka dhigaya kuwaas waxay raalli ka yihiin uun inay ku dhaqaaqaan iyo wa ahwaa'ihim kuwa madaxdooda ah wixii waafaqsan hawadooda iyo sida ay rabaan rabitaankooda wey ahwaa'ihim rabitaankooda fa jaruu cala almuslimiina muslimiinta waxay u soo jiideen fa jaruu waxay ku soo jiideen cala almuslimiina muslimiinta walaa siyamaa gaar ahaan adducafaa'a minhum adducafaa'a kuwa ducafada ahon tol ku lahayn meesha tol weyn aan ka dhalanin oo minhum iyaga ka mid a waylaatin hoogag hoog hoog iyo halaag yacni dhibaato iyo silic iyo dil iyo garaacid waylaatin hoogag weeye hoog hoogagaasoo taqshaciru ay la qamandhacyooto minha iyada aljuluudu maqaarka jidhku jidhku uu kula maaragtay uu kula qamandhacyoodo markii dhibaatada aada aragto wa akhaduuhum muslimiintii gaar ahaan kuwii mustadcafiinta ah waxay ku qabteen binaqamaatin ciqaabyo ayaa hadda laga wadaa un ciqaab naqma waa cadhada laakiin tan waxaa laga wadaa ciqaab taasoo tatafataru ay la dildilaacdo li samaacihaa maqalkeeda alquluubu quluubtu ay la dildilaacdo yacni waxaan loo gegsan karayn waxaan la maqli karaynin waxaan la arki karaynin oo dhibaato ah ayay u geysteen darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem